bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal idil ahaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka saaka ah iyo dunida qodobada barnaamijka saakaan idinkugu hayana waxaa ka mid ah dabaylo ku dhuftay xeebaha puntland oo hor istaagay kalluumaysigii iyo weliba doonyo badan oo lagu la'yahay dabaylahaasi waa sidee heerka isdhexgalka dhinaca bulshada ah ee dadkii ka soo hayaamay abaaraha gobollada dalka soomaaliya ee isugu yimid deegaanada puntland xildhibaan baarlamanka aqalka hoose ah oo doorashadiisa la qabtay muddo saddex jeer ah oo shalay markii ugu dambaysay la doortay iyo guddiga doorashada heer federaal oo ka hadlay arrintaasi faysal cali waraabe oo weerar afka ah ku qaaday qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada ee waddanka soomaaliya xeer ilaalyaha guud ee qaranka dowladda federaalkahi soomaaliya oo mar labaad ka hadlay guushii soomaaliya ka gaartay muranka badda ah ee u dhexeeyey soomaaliya iyo kenya sidoo kale barnaamijka waxa aynu ku soo qaadanaynaa qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho iyo qaybo ka mid ah gobollada koonfureed ee waddanka soomaaliya oo ka cabanaya gaadiidka ciidamada amisom oo dhibaato u geysta shacabkaasi maamulka degmada carmo oo howlo lagu furayo waddooyinka ka sameeyey gudaha magaaladaasi qodobadaa iyo qodobo kala door ah ayaad kaga bogan doontaan barnaamijka saaka iyo dunida barnaamijka wuxuu idinkaga imanayaa istuudiyaha idaacadda daljira ee magaalada boosaaso anigoo madar ah ayaa idinla soo codsiinaya waxaadna ka dhegaysan kartaan xarumaha kala gedisan ee idaacadda daljir ku leedahay soomaaliya iyo bartaynu internetka ku leenahay ee radio daljir dot com dhegaystayaal marka hore ku soo dhowaada warkii oo qayb ka ah barnaamijka saaka iyo dunida maxamuud cabdi ibraahim ayaa diyaar u ah mahadsanid waxaa la filayaa maanta magaalada muqdisho in si rasmi ah ay uga bilaabato wejiga saddexaad ee dhegeysiga khudbadaha musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha soomaaliya oo doorashadiisa la filayo inay dhacdo sideeda februaayo ilaa iyo toddoba musharax ayaa maalnimadii shalay laga dhegeystay khudbadahooda iyagoona mid ka mid ah musharaxiinta oo lagu magacaabo injineer cabdulaahi cali xasan uu ku dhawaaqay inuu ka tanaasulay musharaxnimadiisa maanta ayaa lagu wadaa in ay khudbado ay jeediyaan musharaxiin ay ka mid yihiin ra-iisul wasaaraha hadda xilka haya ee soomaaliya cumar cabdirashiid iyo weliba maxamed cabdulaahi farmaajo ururka jaamacadda carabta ayaa soo dhaweeyey go-aanka maxkamadda caalamiga cadaaladda adduunka ay qaadatay kadib fadhi ay yeelatay maalinimadii khamiista ayna ku caddeysay in ay geli karto kala xukuminta iyo weliba calaamadeynta xuduudbadeedka soomaaliya iyo kenya xogyaha guud ee ururka jaamacadda carabta axmed cabdulqeyd ayaa bogaadiyey tallaabadaasi oo uu ku tilmaamay inay tahay mid muhiim u ah soomaaliya iyo kenya isla mar ahaantaana suurtagelinaysa maxkamadda inay gudagasho kala saaridda dacwadda ay soomaaliya soo ogtay bishii agosto ee sanadkii labada kun iyo afar iyo toban si loo asteeyo xadbadeedka ay la wadaagto ama xadbadeedka ay la wadaagto kenya ee badweynka hindiya lana xadido biyo goboleedka iyo weliba aagga dhaqaale ee gaarka ah ee labada dal ay kala leeyihiin abulqayd oo soo saaray war-saxaafadeed maalnimadii jimcada ahayd ayaa waxauu ku ammaanay dowladda federaalka soomaaliya iyo kenya inay ku kala garqaataan qaanuunka caalamiga si xal loogu helo khilaafka ka dhex taagan labada dal ee ku qotonta arrintan isagoo carabka ku adkeeyey in soomaaliya iyo kenya ay yihiin laba dowladood oo daris ah saaxiibaha kana dhexeeya xiriir taariikheed oo ay ku jirto xoojinta iskaashigooda dhaqaale iyo weliba ka faa'iidaysiga khiraadka dabiiciga maxamuud afiifi oo ah afyeenka xogeyaha guud ee jaamacadda carabta ayaa isaguna sheegay in axmed abulqeyd uu tixgelin u muujiyey taageerada dowladda isaga imaaraadka carabta ee u fidisay soomaaliya arrintani isagoo xusay in jaamacadda carabta ay sii wadi doonto kaalinteeda ayna isku duwi doonto taageerada carbeed ee soomaaliya xukuumadeeda iyo weliba hay-adaheeda dastuuriga si loo adkeeyo tirirka ammaanka iyo weliba deganaanshaha guud ee dalka soomaaliya warra soo baxaya ayaa sheegaya in goobta doorashada madaxweynaha oo horey lagu aasteeyey inay ka dhacdo dugsiga sare ee tababarka booliiska ee jenaraal kaahiya ee magaalada muqdisho laga yaabo in laga bedelo qaar ka mid a musharaxiinta madaxweynaha ayaa laga soo xigtay inay dalbadeen in laga weeciyo goobtaas oo horey ay uga dhacday doorashadii sanadkii labada kun iyo labaiyo toban iyagoo ka qaba walaac warar laysla dhex marayo ayaa sheegaya in doorashada laga yaabo in loo bedelo gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ma jirto weli wax warar oo ka soo baxay guddiga doorashada uu ku aadan wararkan ay soo taraya ee ku aadan suurtagalnimada in laga bedelo goobta doorashada balse guddoonka baarlamanka iyo guddiga doorashada ayaa lagu wadaa in maalnimada isniinta ee soo socota ay kormeeraan dugsiga sare ee tobabarka booliiska jenaraal kaahiye sideeda bishan oo ku beegan maalnimada arbacada ee soo socota ayaa lagu wadaa inay dhacdo doorashada madaxweynaha iyadoo ammaanka halka ay ka dhaceyso doorashada si weyn loo adkeeyey ugu dambeynna golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan ay yeesheen waxay kaga hadleen xaaladda hadda ay ku sugan yihiin wadamada qaar ee ku yaala qaarada afrika kulanka ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray amniga dalalka afrika waxaana lagu soo hadal qaaday go-aankii madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump kaas oo ku aadanaa in toddoba dal oo islaam ah dadkooda uu ka mamnuucay tegista dalka maraykanka warkiio kooban oo qayb ka ah barnaamijka saaka iyo dunida waanaga intaas iminka barnaamijka iyo qeybihiisa kale aan dibida ku celiyo mahadsanid maxamuud cabdi faahin aan ku horumaray xeer ilaaliyaha guud ee qaranka dowladda federaalka ee soomaaliya doktor axmed cali daahir ayaa mar labaad ku celiyey in guullam ilaawaan ah laga gaadhay muranka dacwadda badda ee u dhexaysa soomaaliya iyo kenya waxa uu sheegay muranka dacwaddaasi inuu soo socday muddo laba sano ah go'aankii ugu dambeeyeyna uu soo baxay maalintii khamiista aylan soo dhaaftay go'aankaas oo ku salaysnaa is-hortaaggii hordhaca ahaa ee ay dowladda kenya u soo gudbisay maxkamadda si aanay maxkamadda u dhegaysan dacwaddaasi doktor axmed cali daahir xeer ilaaliyaha guud ee qaranka dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa sheegay in dowladda kenya la siin doono muddo ku siman lix bilood muddadaasna ay kaga jawaabi doonto dacwadda hor taalla intaasi kadibna la gudagali doono doodda labaad taas oo laga soo saari doono go'aanadii ugu dambeeyey horta procedureka maxkamaddu ayada ayaa jiraysanaysa oo qawaaniinteeda iyo procedurekeeda ayada ayay u taallaa habka ay u marayso iyo muddada ay qabanayso laakiin sida aan rajaynayno maadaama kenya in la siin doono aan rajaynaynaa muddo lix bilood ah muddadaa lixdaa biloodnana ay kaga soo jawaabi doonto dacwadda hortaalla lix bilood kadib haddana isla maalinkaas inaanay bilaabmi doonin maxkamaddu ay wakti soo calami doonto ay dacwadda bilaabayso markii ay dacwadda dhegaysigeeda iyo doodeedu ay dhammaatana go-aankama dambaysa ayay ka soo saari doontaa ma sheegi karo waktiga mana sheegi karo go-aanku wuxuu noqon doono maxaa yeelay waa wax ku xiran maxkamadda laakiin qiyaasta aan qabno waxaa weeye inay muddo lix bilood kenya ku soo jawaabto inta kale oo dooda iyo ay socotana ay lix biloodoo kale ay qaadan karto waa qiyaastayada go-aankana waxaan rajaynaynaa in uu noqdo go-aanka ay ummadda soomaaliyeed wada filayso ama uu muxuu ahaa ii sheeg aan annagu aan rajaynayno inuu noqdo go-aanku saas ayaan rajaynayna laakiin waa wax mar walbaaba ku xiran garsoor iyo maxkamad iyo garsoorayaal go-aankeedu ku xiran yahay oo ay sidii doono ugu dhixi karo
wararka ka imanaya deegaano badan oo ka tirsan xeebaha puntland gaar ahaan gobollada bari karkaar iyo gardafuw ayaa sheegaya in dabaylo iyo kacsanaan dhinaca badda ah oo aan horey loo arag ay ka jiraan deegaanadaasi dabeelaha ayaa sidoo kale waxaa laga dareemayay magaalada boosaaso inkastoo aan la sheegin in wax khasaare ah ay geysteen balse deegaanka raas casayr ayaa lasoo sheegayaa in doonyo yaalle halkaasi ay dabayluhu la tageen oo aan lahayn meel ay ku sugan yihiin guddoomiye ku-xigeenka xaafuun maxamed muuse ayaa idaacadda daljir uga warramay dabaylaha dhulxeebeedkaasi laga dareemay deegaanku aad buu u fiican yahay dabaylahan la arki jirin oo siyaadahaaba ay yimi afar labaatan iyo saacaad socda welina socdaan labaatan saacana soo dhaafsanaysa hadda weli socdaan
waayahay dabaylaha aa sheegayso oo waa dhanka badda miyaa
ya dhanka badda weeye birig ruuxii doosaaro bay ku leeyihin haye wax khasaara ma geysteen ilaa iminka inta ay dabaylaha subeen
weli xoog dhaba ma hayno waa socdaan dabaylu weli waa socdaan shaqadii waa istaagtay oo iyo kala socodkii degaamadu laakiin hadda weli wax khasaarihii wixii ay geysteen weli lama ururin laakiin wax dhibo hadda aan haynaa weli ma jiro way goorma idinku dhufatay dabaylaha sheegaysay aad waxay nagu dhifatay sideed iyo shan subax haye
subaxnimo iyo shan subax sideed daarobnimo haye
ilaa haddana weli waa socdaan haye
hadde alxamdulilah adigu xukun ilaahay weeye oo waxilaahay keena weeye laakiin wax hore loo arki jira maaha waa waxyaala dadka ku ah weeye iyo balda iyo gaadiidka waayahay idinka maamulka degmada xaafuun maxaa eh, shacabka iyo ganacsatada iyo doomaha iyo idinka maxaa aad eh, fariin oo aad u dirteen oo aad la qaybsateen dad badan baan la xiriiray oo meelaha taageeraha hawada oo dhan waxaan la xiriirnay yeman garowe meel daaca waan la xiriirnay dadkan waa ku wacyigelinayna yambada ah inuu u shaqo tegin aad baa inta degmada aan u wargelinay wixii aan gaari ka raba marka xaalad waa sidaas waayahay maxaa ugu dambeyntii aad soo jeedinaysaa dadka ku dhegaysanayo oo dabcan inta khaafuun iyo oo badda areadaasa wax farina maxaa u diraysaa inay digtoonaadaan oo ay dabaylaha iyo ay la socdaan xaaladda
xaafuur hadda eriyadeeda xilli aanu idanay baa insha allahu bedel ay doonaa ilaa maalinta talaadada waxaanu haraa bedel
ilaa tala ilaa talada fooda nagu socosaa amar bixsan inaan la aadin
bedel sida aanu ku warhayno oo hadda qoloyinka saadaasha awalaya noo sheegeen annaguna amarkaasaan bixinay waana warhayaan guud ahaan degmada xaafuun intii aan warhayna haddaan ugu haynaa insha allahu baaq baanu diraynaa inay bedel ka joogaan dhinaca kale dhulxeebeedyo badan oo puntland ah ayaa laga dareemayay dabaylahaasi iyadoo meelaha qaarna doonyan yaryar oo laashash ah lagu waayey cumar qariib oo ka mid ah dadka deegaanka tooxin ayaa waxa uu maxamuud cabdi ibraahim ugu warramay qadka taleefanka waxaana uu ka warramay sida ay xaaladdu yihiin walaal sida wax u dhaceen xabadka waxaa dhacday shalay duhurkii marka lixda saaca dabaylo iyo beerbado iswatabaa soo dhacay shalay doonyihii gaadiidka badda saaraa si nabada inay horta kusoo geliyey laakiin xala beriga marka la dhigay ayaa berigii habeennimada bay la tagtay sixibadii way burburtay lama hayo iyo matoorkeeda iyo wixii shawaayeen mid kaleetana goon bay gelisay ilaa iminka waa la hubayaa iyadana waa laga soo saari wahay waa gartay wax dadoo saarnaa mala sheegay ilaa iyo hadda wax dadoo saaraa ma jirin gaadiidka eertoo laabu ahaa wixii qalab ahna waa ku jiray matooradana way ku xiraayeen dadkii lahaa iyagu xaggee joogeen markaa dadkii lahaa meeshay joogeen berrigay taagnaay iyagu habeennimada hadday soo geliyeen oo guryahooda u hoydeen waa gartay marka ee hadda ee sidee wax yihiin marka mala helay marka alaabtaas iyada
sikaaraha meeshii la dhigi jiray dhulkii la dhigi jiray baa la dhigay badda ayaa wakti ka timi ee meesha ay soo gaari jiray oo waxay timi meelo ka sii yaalaha dhulkii la dhigi jiray way soo dhaaftay saadasaa darteeda markaa sababtay inay maaragtay ay burburka ay keento tan labaad wax laga helay oo qalaba ma jiraanin waxaa la helay jajabkoodi iyo waxoodii waa gartay marka marka waxaa jira dooyo waaweyn oo iyaga marsada dhignaa ee loo shaqaynayay iyagana gaadiid baa ku xiraab siximado siximadii qaar way ka ka go-een oo waxa weye dad baa degtay dad bay ku dhex jiraan weli ilaa iminkana haddana loomana gurman karo baraaruus baa u yaal wayna degsan yihiin kuwa wax gaareen waa jiraan oo iyagu matoorradii ka dhaceen oo dooyihii marsada oo laawey waa gartay ilaa iyo hadda wax dadoo wax ku noqday marka ee doonyahan laga yimaado ma jiraan
wax dad oo hadda wax noqday ma jiraan oo naloo sheegay intaan waraysanay sida bareedoo kaleeto olog iyo daamo tooxin mayro ilaa sagoolo ilaa baargaal intaan waa la hadalay wax dada oo wax noqday ama gaadiid hadda badda ku maqan oo lagu laayahay ma jiro laakiin kuwa marsooyinka jooga aada ugu dhiban dabayshuna aad iyo aad bay u xoogan tahay cirku waa mugdi wax waraca ma hayno gaadiidka xeebta yaa laftarkiisu badda way soo burkaysaa oo hadda way soo gaaraysaa dibaana hor hadda waa laga qaadayaa meeshii oo laaya
waa gartay marka ee badda maxaa isbedelo marka ku yimid ee sida caadiga ahaa ee aad badda ku waxaa intaasoo aqoonsa mitir bay kor u kacday Een, xataa marsada waxaasa yaa la arki mayso khibrad iyo dabayl iyo mawjad isbedel badan baa ku dhacay wax dada ama doonyo xilligan ku jiro oo idiin muuqda ma jiraan hooyuhu waa joogaan annagu marsada hadda aan joogno oo aan joogno tooxin waxaa joogay toddoba doonyood baa marsada dhignaa wax hadda noo muuqdaa ma jiraan waa khibrad qam weeye wax lama arki karo inta heertaa keliya unbaa arkaysaa iyagana telefoonadaan kala hadalay aad iyo aad bay u sheeganayaan maaragtay baraawiista doonyihiio noo qaban waaye iyo marsho aan wax rabana male ma lamaba qaadi karo madaxa kor lama bixi karaan marka ilaahay baa badbaadinaya ilaahay baa khayr ka baryayna insha allah nabadgeli waa gartay marka wax rooba weheliyo ma jiraan marka dabeelahan
wax roob oo weeliya ma jiraanayn wax rooba oo haddaan idhaano intaan ka warhayno roobbaa ka daay ma jido soo male waa dabayl duuban oo iska guulaysa marka xaaladahan oo kale ee horay ma u arki jirteen walaal horta way dhici jireen ee dabaylo iyo roobab iswata dabaylana way dhici jireen laakiin tanoo kaleeto waxaa moodaa inay hadda ee dadba yidhi labaatan sano ma ana arag baa dadku markaa odayaasha ah ee waaweynka ah oo soo jireenka aan la hadalnay ama aan waraysana lama sheegin waa dabayl hadda kolley ilaahay xaggiisa ka timi waa garta marka sidaan la socono dadku inta badan waxay ku noolaayeen ee dhinaca ee kalluumaysiga ama wax soo saarka badda marka ee hadda waa sida marka dhinaca ee shaqooyinkooda maxaa saameyn arrintan iyada ay ku keentay
walaal dee dadku kultuuriyaankooda maalintii waxay kala soo bixi jireen badda hadday noqoto ee kalluumaysatada hadday noqoto kuwa badda kuusoo goostada iyo kalluun kalluunka sanaanida iyo sarbax iyo gurta hadday noqoto kuwa kalluunka soo gaata oo iyagu magaalada ka iibsada wax hadda shaqatada ma jiraanin dadku ee shaqa la-aan baa jira oo hadda wax meel loo dhaqaaqo male waa la iska fadhiyaa dee dadkuna kutuliyaankooda dee maalintii ay xaaladaas u istaagto dee way istaagaysaa noloshooda dee aadbay hoos ugu dhacay marka wax saansaan oo dadku ay xilligan badda mar kale ay shaqooyinkooda kusii wadanayaan ma idiin muuqdaa
maya maya maya marka waxaa hadda way soo siyaadaysaa saaka markuu waagu barya haddeeda kasii siyaasan tahay oo siyaado haddaan kula hadlaayo dabaysha dhacaysa waad yaaraysaa meel dugsiga hadda taagnahay sidaas ay tahana haddana waxa weeyaan dabayshu waa qofku riixriixaysaa marka alxamdulilah insha allah ilahay baa isbedel khayr ka sugeynaa
dad badan oo xoolo dhaqataha ayaa ka soo hayaamay abaaraha ku dhuftay guud ahaan gobollada waddanka soomaaliya dadkaas ayaa isugu yimid deegaanada fogfog ee gobollada bari iyo karkaar ee dowladda puntland dadka hayaanka ah oo ka kala yimid qaybo kala gedisan ee dalka soomaaliya ayaa waxay wataan dhaqanno kala duwan waxaana ay samaysteen isdhexgal iyo walaalnimo baaxad leh iyagoo iska soo xulay guddi guddigaas oo habaynaya khilaafaadka iyo weliba dadka colaadda ka dhexaysa ee ka kala yimid gobollada kala gedisan ee soomaaliya waxaa la qabtay shirar looga hadlayo nabadda iyo wada noolaashaha dadka hayaanka ah ee deegaanadaasi isugu yimi mar aan dhowaan booqasho ku tegey deegaanada kala gedisan ay dadkaasi ku soo hayaameen ee gobollada bari iyo karkaar ayaa waxa aan la kulmay dad isaga kala yimid deegaanada kilinka shanaad galmudug hirshabeelle somalilan iyo weliba goobo kale oo ka sii fogfog dadkaasoo dhammaantood ah xoolodhaqato la soo hayaamay xoolahooda saleebaan barre xirsi waxa uu ka soo hayaamay deegaanka booq iyo galxamur waxa uuna sheegay in dadka halkaasi isugu yimi ay nabad ku wada joogaan magacaygu saleebaan barre xirsi nabdoonaan ilaahay xamdigii waxaan ka soo hayaamay ceelka leeda booh meel leedada galxam oo ka sokaysa baan deegaan u ah ilaahay xamdigii halkaan calana keenay barwaaqiyo nabca ilaahay nagu siiyey roob baanu hellay naq baanu hellay dad soomaaliyeed oo wanaagsan baanu hellay dadku somalilan galmudug kifilka shanaad puntland intuba way isugu timi wax is-ceebsanahaya iyo wax dhibaataysan iyo wax reer wax ka sheeganahaya nimtigaan halkaa abaaraha ka jira hadda ka soo qaad shalay iyo maanta iyo xoolihii laga soo daldalayay halkaa lasoo dhigay markii baabuurka laga dejiyo ilaa ilaa siddeetan ilaa toddobaatan ilaa lixdan baa baktidah dadka soomaaliyeed ama jaaliyada ha ahaado ama gudaha soomaaliya ha joogo ama meel fog ha joogo ama meel dhow ha jooge hawsha maanta ilaahay halkaa ka gartay waxa ay tahay sida ay tahay waa in loo gartaa
waa gartay dhulkan ayaa timid oo aad u soo hayaantay xoolaha halkan ayaad keentay sidee laidiin soo dhoweeyey adiga iyo dadka kale ee deegaanada kala duwan ka yimid weliba meel fog baad ka timid booq iyo galxamur baad ka timid dadkan iyo dadka yimid iyo kan waxa u kala soocan ma jiraan walaal wey biyaha la wada cabayaa raashinka la lacnayaa koobka shaaha la kala shubanayaa waa la kaftamayaa dhibi ma jirto dadkuma kala sokeeyo waayahay dadkan siyaasado ayay u kala xidhnaan jireen siyaasad waa midana rogtay war awrta qooqan hana laga qabtaanu len awrta qooqan oo geel kala horaysanaysa dadka qoqob ka dhex qaada dhahay dadweynaha ummadda soomaaliyeed jaaliyadaha kuwa jira adduunka oo dhan waxaanu ka codsanaynaa nimankaa wax kala qoqobay hanalagasoomaali mid wey mid wey soomaali mid wey dhib nimankaasi aan helin ma jiraan
waayahay hadda waxaad sheegtay in dadkan ay maaragtay qaybab kala duwan ka yimaadeen haddana ay walaalo yihiin hal goob isugu yimaadeen ma ka guursanaysaaiyo gabadhaada ma siinaysaa waaba kala qabnaaye haye waaba kala qabnaaye sheeway kuwii labaatanka kuwii labaatanka iska dilay labaatanka ha bal dogobla la yidhaahdaa kuwii labaatanka warwar dushiisaas wey baalkii muxuu ahaa awrbogays haye kuwii labaatanka iska dilay aha, baa wada jooga waa isku baabuur baa urarnay waana wada degan yihiin haye labaatan baa isaga dhimatay bishii saddexaad haye waa wada degan yihiin haye
dadka ha laga qaado qodobka haye awrta qooqan ha laga qabto mara laga qabta awrta qooqan awrta qooqan maxaa ula jeedaa dadka siyaasiyiinta ula jeedaa yaasiinta wey haye madaxweyne ka qarin mayno madaxweyneyaasha wey haye ha yimaadeen hadda cabdikariim iyo siilaanyay ha yimaadeen dadka ha sooceen haye ha socdeen dadka haye mee dadka soomaali wey dadku waa soomaali dadka soomaali haye waa ka xuna waa ka xuna annaga waxaan noo xun ku wayaga xagga ka yimid oo ma sheegay isku hilowdeen hadda markaa isku timaadeen inamaa wasu ooyeynaa haye dadku soomaali wey aha.
soomaali wey dadku waa ka xunaay annagu waa ka xunaay sida hayaankan iyo abaarahan jira dadkiiba isu keeneen waa loola jeeday wax ilaahay wax ilaahay raalli ka yahay wey haye wax ilaahay raalli ka yahay wey haye eega waxaanu jaalleedaha iyo adduun weynaha aha.
iyo hay-adaha annagu deeqay bixiyaan oran mayna ilaah baa deeq bixiye waxaanu ka codsanaynaa dadka meelaha badan isaga yimid Mhm.
si loo taakulayn lahaa in lala soo gaaraaba biyo iyo baad iyo duuba in lala soo gaaro in lala soo gaaro marka halka yaa run jirta wey arrinta arrinta weyn baa waxay tahay naqa dhulkan bari ka dacay oo soomaali oo dhan ay isugu timi wuxuu dacay baa la yidhi afar saacadood oo keliya bal arrintaa ma usoo joogtay waaba lama aragay lama maqal bay ka mid tahay haye halka aynu joogno gaalkacyo aha
inta inoo jirto aha meesha roobka dabadiisa lagu sheegay waa ka fogtaalay haye
gaalkacyo hadda inta inoo jirto bay kasii fog waa kasii fogtaalay Haye.
hal habeen buunataa hal habeen cilmi ilaahay wey waa gartay cilmi ilaahay wey meeqa sana jirta adigu aniga lixdan toddobaatan baan u dhexeeya toddobaatan abaartan oo kale weligaa ma aragtay mase lagaaga sheeg maba maqal baan idhi arag iska daa mana maqal hadda waana xaqiiqo waa la isweydiiyey Haye.
lama arag iyo lama maqal baa loo bixiyey madax cusub baa loo bishay magac cusub baa loo bixiyey marna waa walaaleeyo marra waa walaaleeya ugu dambayn maxaad soo jeedin lahayd oo dadka soo hayaamayna u soo jeedin lahayd dadka loo soo hayaamay u soo jeedin lahayd dadka een, een, gargaarka iyo wax een, dadka gaarsiina u soo jeedin Taa lahayd waa laga wada hadlayba haye taa waa layska waraysta haye dadku waa walaal haye dadku waa walaal Mhm.
labadii waxa ka dhexeeyaan waa meesheeda Haye.
laakiin dadku waa walaal haddii haddii dad wax ka dhexeeyaan ama deegaanadoodu ay colaado kala dhexaysay halkan ay yimaadaan see u walaalaynaysaa waxaan u walaalaynaynaa waaba la shiriyey haye waa la shiriyey baa yaala shir baa laga yeeshay waxaa la yidhi meeshii uu ka yimid ninkii wax ku samayn lahaa ha ku sameeyey laakiin halkaani wax ku samayn karaa ma jiro waaba laiska wacyigeliyey taa walaalaa shir baa laga ma jirto waxaas soo jeedin lahayd waanu soo jeedin lahayn Mhm.
adduunka Mhm.
jaaliyadaha Mhm.
hay-adaha hal soo gaara dadkaa waxay la tahay wax wax ilaahay wey ogaal uma baahnaa la yidhi Sax.
waad aragtaan dadkii Mhm.
hal soo gaaro wixii la tari karo hala taro
dhanka kale ciise jaamac waa toddobaatan iyo dhowr jir dadka deegaanka ka tirsan waxaana uu sheegay in abaartan ku dhufatay soomaaliya uusan weligii maqlin una soo joogin sidoo kale waxa uu sheegay dadka ka soo hayaamay gobollada kala gedisan ee dalka soomaaliya in ay si wanaagsan u soo dhoweeyeen oo ay ku wada nool yihiin nabad iyo wada noolaansho iyo walaalnimo isagoo sidoo kale sheegay in ay garab u muujiyeen dadkaasi iyo walaalnimo saafi ah waxa uu sheegay inay halkan isugu yimaadeen dad aad u fara badan oo khilaaf ka dhexeeyo waxaana uu sheegay in loo sameeyey xeer kaasoo aan laga gudbi karin Een, anigu aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamuud maxamed faarax Een, waxaan u dhashay deegaanka gobolka karkaar Een, waxa aan ku hadlayaana magaca soomaalida isu timi oo walaalaha ah siiba kuwa karkaar oo loo soo guuray dadkan walaalaha oo isu yimi waxaa lagu wada nool yahay nabadgelyo waxaa lagu wada nool yahay sharaf ee, waana la soo dhoweeyey iyaguna tabaalaha ay ee, tabaala waa tabaalaysnaayeen dad tabaalaysan bay ahaayeen tabaalihii xooluhu xoogaa waxaad moodaa tabaalihii iyo dhibkii inay xoogaa naq heleen laakiin dadka baahidii ee, dad hadda xoolahooda xumaadeen wey Ee, dee nin xoolihiisu hadday xumaadaanna haddee isagii waxaas wax ku kala socodsiin jiri gaadiid ma jiro Ee, nolosha noocaasa way joogaan waa nala degan yihiin wixii aanu haysano baanu wadaagna nolosha waa wadaagna Ee, waana la soo dhaweynaya dadkani ilaa xeebaha xaafuun oo ay idaacaddu tagtay oo aynu ku soo wareegnay waa ay daadsan yihiin weli dad noo intaa la eg adigu dhulkaad u dhalatay miydi soo gaareen maya marna nama soo gaarin sheekana haddaan odayaasha la sheekaystay ma maqal marna sidaa iyagoo isugu soo guuray hadda halkan waxaan kula kulmay dad somalilan ka yimid dad kilinka shanaad iyo wardheer iyo walwaal ka yimid oo xoolahoodii halkan la yimi sideed marka dadkaasi dhaqamada kala fogle aad iskula macaamisheen waxaanu iskula macaamilnay af soomaaliga waa isafgaranaynaa dabeecadahana haddaan wax ku kala duwanaanay oo hadde waxyaalo bini aadan badan oo isu yimi weeye dulqaad badan iyo hadde dad dawladaho odayaalah baanu dhexyada ka samaynayo wax walba oo xumaada waa la xalliya guddi baan u samaynay wixii xumaada wuxun waa iska jiraanin meel walba wax wanaagsan baa lagu dhammeeyaa wax dhibina kama jiraan
maxaad ka caawiseen dadka ilaa intaasay gaari soo saaraayeen gawaarida xoolihii waa inta badan waa ay ka soo laadeen adinku wixii idi hayaba abaartiida haysaba dhulkaad la joogteen ninka wardheer iyo walwaal iyo galmudug iyo caawaduaq iyo dhuusamareeb ka yimid maxaad u qabatee waxaan u qabanay markii hore ay soo guureen dalka ma yaqoon dareewalkuna ma aqoon ka reerka wataana ma aqoon halakanna cid kalama xiriirin waa laga hagaaya halkan waa laga hagaaya naqa waad aragtaa in yaroo halkan ka da'da weeye ma isleedahay baahida way dabooli kartaa dadka ilaa hadda soo socda oo aan arkaynay kuwa hadda sii socday ee iyaguna xeebaha kale u sii socday naqaa yarka iyo dadka deegaanka iyo dadka halkaa hayaanka ku yimid ma dabooli kartaa baad isleedahay markii hore horta waa lagu liibaanay waana la cunay naqa waa la qaatay haddeer maantay waxa soo socda haddee abaar bay ka cararayaane waa layska soo gurayaa laakiin waxay ugu imaanaya nafacu haddeer yaal meesha ma jiraanin waayahay adinku wax cidhiiri ama culays miyaad dareemaysaan haddaad tihiin dadka deegaanka waa culays waa dareemaynaa waxaanu dareemaynaa culays dadka waddankan waxaa abaartu haysatay afar sano labadii kun iyo saddex iyo tobankii baa naq ugu dambaysay maantana waxaa lagu jiraa labadii kun iyo toddobiyo tobankii baa lagu jiraa itaa afartaa sano abaar baa garaacaysay dadku waa abaarsadeen xooluhu dhulkan waa ka dhammaadeen hadda xoogaa waxaanu dareemaynaa dadka soo baadi guuray hadde waa dad soo dalka kacay laakiin aalaaba haddii naloo yimaado daannana waa xishoonnaayoo ma nidhaahno dad walaalaha iyagoo baahan war annaga ama ka liidana ama ka magaysa laakiin waxaa moodaa nolosha arrin kalaan ku weydiinaya dad baa deegaanadii ay degganaayeen colaadi ka dhexaysay oo isku haystay oo iyagoo laftooda ayagoo colaadi ka dhexaysa halkaan wada yimi hadday isqabtaan maxaad ku maaraynaysaan hadday isqabtaan waxaanu leenahay guddi waxaanu leenahay rag nabadgelyada qaabilsan oo reerka dhex socda ma dhacayso marnaba waxaanuna ka soo jeedinay shirar badan baan qabannay waxaanu wax kastoo isu ciilqabay waa inaan nin walba gurigiisa ilaa ogaado waddankaa intuu joogo nabadgelyada waa in la adkeeya barnaamijka saakii dunida ayaynu ku guda jirnaa ololaha doorashada madaxtinimada soomaaliya ayaa xilligan ah waxyaabaha ugu hadalhaynta badan soomaaliya taasoo siyaabo kala duwan loo muujinayo saabaalinteeda faysal cali waraabe oo ah guddoomiye xisbi mucaaradahe somalilan ayaa weerar afka ah ku qaaday qaar ka mid ah siyaasiyiinta u tartamaysa madaxtinimada soomaaliya iyo siyaabaha doorashada u dhacayso waxaa kaloo uu faysal cali waraabe ka hadlay faragelinta dibadda iyo arrimo kale oo doorashada la xidhiidha
horta marka hore ilahi waa mucadnaqaya subxana watacaala ilahi baa keligii mahad leh ilah waxaan ka mahaya ilaahay subxaana watacaala roobkii inoo keeno eerku uu fiican yahay waxaan kaloo mahadnaqayaa dowladda kuwait oo insha allahu tacala ay siinta inoo bilaabi doonta inay macaawanadii horeysa inoo keento oona dagaarada ku keento jazaakallah ilahay baan idinka jazaaysiyaa leenahay maanta waxaan jeclahay inaan ku koobo press conferencekayga haddii ilaha idhaahdo doorashada soomaaliya ka socota waa ogtihiin soomaaliya xaaladeeda waa ogtihiin afar sano ayaa hadda dawlad layi waa rasmi oo la ictiraafay ay ka shaqeysay oo xasan sheekh uu ka yahay madaxweyne maantana doorasha gelaysaa waa tartamayaa doorashadaas waxay u bixiyeen waa doorasho dadban laakiin tu dadban maya waa tu qaldan aaweye waxaan caqri gelin koob iyo konton qof oo la soo qaato suuq laga yeedho qofkii lacagta badan uu fuutiinaya markaasu xildhibaan noqonaya ayaa weye afar iyo labaatan hadda qof baa u ordiya madaxnimada guris halay sameeyeen oo u bixiyeen guddiga sare oo ku fadhiya dowlad goboleed dowlad goboleed dhisana ma jirto gurigaasi ma leh sharci ku shaqeynay wax dowlad goboleed dhisan oo orankanna way dhisan oo madaxa ka nool iyadoo quryadeeda aanay lahayn institutions waxa weeye wadanka puntland la baxay arrinta maanta socota waxa weeye dowlada ayaa horta gacanta la soo galay doorka qaar baa maryaa dhigtay dowladkii danteeda wadaa laakiin dad soomaaliyeed lama wado innaga somaliland iyo soomaaliya wada hadlalay laba kun iyo labiyo tobankii baa nagu wada hadlay waxbaanu ku heshiinay dowladda markaa kumeelgaad bay ahayd waxaa ka mid ahaa shariif sheekh shariif waxaa ka mid ahaa resolution baa kusoo dhacbaxay shirkii soomaaliya lagu qabtay in somaliland iyo soomaaliya iyagoo siman two entities ah ay mustaqbalka relationkooda ka shaqeeyaan dowladda cusub baa timi xasan sheekh xasan sheekh ilaa maalintu yimi wuxuu ka shaqeeyey inuu raadkii wada hadalaa baabiyo wax maalimo meel ku xoqaba maalimo meel ku xoqaba waa kii markii dambe dee inoo keenay bishii maars laba kun iyo shan iyo tobankii waa kii inoo keenay maareeye iyo niman reer somaliland ee shirka lagu baabahay ilaa maanta shir ma jiro maanta wuxuu ku jiraa xasan ragga front runners ah ayuu ku jiraa somaliland shalay taa way maqlisiin khudbaday bixiyeen nimaa ku dhuftay maqlisiin xasan wuxuu waxaan ka shaqeeya inta nool midnimo xasan waxaa weeye horta midnimada somaliland iyo soomaaliya tamarna kuma le hiddana uma le soomaaliya u kala jarjaray shan dowladoodba ka sameeyey waan jirin magaca waxaa kaloo isna france baan nin kale shariif xasan shariif axmed sawir hada markaa waxa weye maanta abiilkan diraya waxa weye iyo farmaajo rataimka leeyahay way u tuntuba yihiin waxaan l la hadlayaa waxa weye nimanka iyo dumarka ku soo baxay guriga sare iyo guri hoose waxay u bixiyeen anuu shaksihaan ma biliif karaysta inuu waxaan ay sameeyeen ee ah dowlad goboleedada ay jirin oo daymasmasa mataqaantiin gobolada dhexo iyo iyo garoowe iyo garo dowlada garoowe saddex dowladuba ka samaysan tii sanoo jamaaca oo oo joogtaan oo weliba si fiican u dhisan oo sunaba jamaaca dhuusamareed caasimad ka tahay gelmudug waxay u bixiyeen oo ka samaysan meesha la cadaado gaalkacay oo laba dowlad ka samaysan yihiin yani wax waa fidmo soomaaliyeede maaha xal soomaaliya wax la wada wax la markaa dadka maanta food ka bixinaya hadda maalinta bisha sideedeeda waxaan leeyahay lacag badan may socota aad iyo aad ma socota ilaahay ka baqanaya subxaana wa taala
ciidamada shisheeye ee ku sugan magaalada muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada koonfureed ee dalka soomaaliya ayaa la sheegay inay dhibaatooyin u geystaan dadka shacabka ah ee halkaasi ku nool gaadiidka ay wataan ciidamadaasi oo si xowli ah u socda ayaa dhibaateeya shacabka ku dhaqan deegaanadaasi arrintaas ayaana la sheegay in aysan jirin cid wax ka qabata qoyska allaha u naxariistee caasho axmed canshuur oo maalin ka hor gaadiidka ciidamada amisom ay ku jireen agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay soo jeediyeen cabasho taasoo ay kaga cabanayaan dhibaatada gaadiidka ciidamada amisom ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed qoyskan ayaa la ilmeeyey cadaaladdarrada iyo sida dawladdii matelaysay aysan isaga xil saarin in cadaaladda la hor keeno askartii wadday gaadiidka dilay hooyadood sahre axmed cabdulle waa gabar ay dhashay marxuumadda geeriyootay ee caashe axmed canshuur allaha u naxariistee sahro waxa ay la ilmaynaysaa hooyadeed oo aysan ka safri karin
saddex saac ay naga tagto hooyadeena nabad saataa baabuur naga dilaabin soo liira nurgooda waxaan la jeclayna ma jiraan saalli ahow saalli ahow
qofkaagu diyaar maarlooyo
sahra axmed canshuur oo la dhalatay haweenayda geeriyootay ayaa baaq u dirtay dowladda federaalka haddiiba ay wax ka qaban karto dhibaatooyinka ay ciidamada amisom ku hayaan shacabka soomaaliyeed geeri aad u xanuun badan ayay ahayd geerid ku timi walaashay caasha axmed canshuur muxuu ahaaye mana aha mid la iloobi karo ilaahay hadda aan anigii ciyaalkeediiba aan iska murugaysannahay geerida waxaad ilowdaa geeridu waa xaq ilaa baa dilo walaashay laakiin markii wixii walaasha ay sababsatay lagala hadlo waxa waaye waa wax meel ku tirsan waxaan aad iyo aad xanuunku ii gubaa oon mar walba aan maxay ahayd aan soo xasuusta oo calooshayda aan ka go-ayn boqol tallaaba meel gurigay u jirtaa dhiigga walaashay yaallaa ninkii walaashay dilana isagoo ajaaniba ayuu magaalada muqdisho kusuu doona u maraa cid muxuu ahaa ay kala hadashay ama wax ka qabatana ma ay jirto waa arrin aad u xanuun badan nimankaas amisom la yidhaahdo ayaa sin araxan darraa dhulka ugu masaxay dhiiggeeda iyo lafaheeda iyo dhuuxeeda way isku darsoomeen ilaa iyo hadda cid wax ka qabatana ma dowladdu hadday wax qabanayso waan u baahannahay dadkeeda ishila kitaabka u mareynaanahay haddiiba ay awooddaas leeyihiin anagu ma u malaynayno waxaa hadda nagu riday niyadjabka waa inaan dowladdu awood aynan lahayn oo aanay u xisaabsanaynba ciidamadii ay leeyihin waa u yeerana aanay u xisaabsanayn marka ummaddaan u yeeranay dowladdu ka mid tahay min madaxweyne min askari hadday wax noo qaban karaan waan waan u baahanna hadday wax noo qaban karaan waan sugaynaa maxamed cabdulle waa aabbaha qoyska ay ka geeriyootay hooye caashe axmed canshuur waxaana uu sheegay in arrintan ay tahay mid ku cusub maadaama uu waayo badan soo jiray dhibaataan la kulmay oo waa murugaysanahay aniga dham geerisa waa soo arkay oo aabbay waa dhinto hooyaday waa dhimato waxaan dhalay waa dhinteenoo walaalahay waa dhinteenoo middaan kadiska laba filaana igu noqotay sidii loo dilayaa looga tegey dhammaan dadka shacabka ah ee ku nool magaalada muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada koonfureed ee dalka soomaaliya ayaa dhibaatadan la tiicaya iyadoo aysan jirin sida ay sheegeen cid wax u qabanaysa waxaa la soo gaaray dhegaystayaal xilligii aan idiin soo gudbin jirnay xubnihii qaybta ka ahaa barnaamijka saakii dunida ee isboortiska iyo weliba wargaysyada aan ku hormaro xubinta isboortiska iyo cabdiraxmaan yemani
kulamo ka tirsanaa tartanka horyaalka ingiriiska ayaa la ciyaaray kulankii ugu horreeyey uguna xiisaha badnaa waxa uu ahaa nadiga chelsea oo la ciyaaraya nadiga arsenal labada kooxood oo ka dhisan magaalada london waxaa saddex iyo hal ku badisay nadiga chelsea kuwaasi oo haatan labiyo toban dhibcood oo nadiifa ku hogaaminaya horyaalka ingiriiska ciyaartan ayaa waxay ahayd midii la islahayd way ugu xiisaha badnayd balse arsenal waxaa dhulka la simay ciyaaryahan eden hazard marka alonso iyo sisco fabrigas oo qaybtii dambe yimid kaasi oo gool aad u qurux badan ka dheliyey kooxdiisii hore inkasta uusan dabaaldeg samaynin taasi u muuqatay inuu ixtiraamayo kooxdiisii hore inkasta oo si xun loo garaacay kooxda arsenal taageerayaasha arsenaal ayaa garoonka ku soo bandhigay in wakhtigii tababare arza winger uu soo dhammaaday taasi oo ay ku muujinayeen tababarahan kooxda laga ceyriyo balse milkiilayaasha kooxda ayaa faa'iido weyn ku qabaa sida wargeysyada ingiriisku ay daabaceen waxaana kooxda ah arsenaal ay doonaysa in faa'iidada dhanka suuqa kala iibsiga ee lacagta yar ciyaartooyda lagu soo iibsado ay weli sii hayso dariiqa arza winger uu ku hogaaminayo taasi ma aysan u cuntamin taageerayaasha kooxda arsenaal oo waxa ay doonayaan in tababarahan shaqada laga ceyriyo sunderland ayaa afar iyo eber uga badisay nadiga crystal balas halka everton ay lix iyo saddex uga badisay nadiga f c bournemouth ciyaaryahan lukaku ayaa afar ka mida goolashaasi dhaliyey halka hal season ay si xun u garaacday nadiga liverpool westham unitedna saddex iyo hal ayay uga badisay nadiga southamptom halka watford ay labiyo hal uga badisay nadiga berlin westbrom albion ayaa hal iyo eber uga badisay nadiga stoke city halka tottenham ay hal iyo eber uga badisay nadiga mirsburg maantana isla ingiriiska waxaa la ciyaari doonaa manchester city swanze leicester city iyo nadiga manchester united ayaa wada ballansan dhanka la liigaha sbainna kulamo ayaa laga ciyaaray nadiga isbanyol ayaa hal iyo eber waxay uga badiyeen malaga halka barcelona ay saddex iyo hal uga badisay nadiga atletico bilbow francisco aleser ayaana goolka u daafuray halka alakis vidal iyo misi ay labada gool ay kala dhaliyeen eebaarna waxay afar iyo eber uga badisay nadiga valencia oo garoonka mistela stadium ayaa kooxda valencia looga badiyey maantana waxaa la ciyaari doonaa horyaalka liigaha sbain zavilla iyo valreal real sociedad iyo asasoona kulankii real madrid iyo nadiga saltafigo ayaa la sheegayaa in duqa magaaladaasi uu xaqiijiyey garoonku uusan ahayn mid lagu ciyaari karo taasina ay u muuqato in kulankaasi uu dib u dhici doono waxa uu sheegay duqa magaaladaasi in aan garoonka lagu ciyaari doonin kadib markii dabaylo iyo rabab xoogan ay ka da-een wargeyskaasi madrid ka soo baxa ayaa sheegaya in kooxda real madrid ay doonayso in garoonkaasi lagu ciyaaro si kastaba ha haatee maadaama maadaama laba iyo labaatanka bishan febray ay la ciyaari doonaan kooxda valensiya kulankii dib loogu dhigay taasina ay jadwalka kooxda wax weyn u dhimayso ugu dambayntiina maanta ayaa la ciyaari doonaa finaalka koobka qaramada qaaradda afrika xulalka masar iyo cameroon ayaa wada ballansan
mahadsanid yemeni markana wargeysyadii kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saakii dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku horumaro wargeyska new york times ee ka soo baxo waddankaasi maraykanka wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay garsoore maraykana oo soo saaray amar lagu joojinayo xayiraadda safarka donald trump garsoore federaalka maraykanka ee magaalada settle washington ayaa soo saaray amar kumeel gaadh ah waddanka oo idil kaas oo lagu joojinayo xayiraadda safarka muranka badan dhaliyey ee madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump uu ganaaxay muwaadiniinta toddoba dal oo u badan muslimiin in ay soo galaan gudaha waddankaasi maraykanka xukunka uu soo saaray garsooraha oo lagu magacaabo james robert ayaa ka ballaadhan kuwa la midka ah ee ka horreeyey kaasoo noqonaya dhabarjabkii ugu darnaa ee sharciga donald trump inkastoo maamulka trump ay weli joojin karaan amarka garsooraha inuu dhaqan galo iyagoo racfaan ka qaadanaya xukunnadaas ayaa keentay in mas-uuliyiinta dowladda ay si deg deg ah ula xidhiidhaan diyaaradaha oo ay bilaabaan tallaabooyin si ay ugu oggolaadaan in kuwii hore ay u saamaysay xayiraadda ay iminka safri karaan donald trump ayaa saxiixay sharciga socdaalka bishii janawari toddobiyo labaatankeedii kaas uu ku soo rogay mamnuucidda safarka si kumeel gaar ah muwaadiniinta ka soo jeeda waddamada iiraan ciraaq libiya soomaaliya suudaan suuriya iyo yeman iyo weliba ganaax aan xad lahayn oo ku saabsan qaxootiga waddanka suuriya markanna waa wargeyska sharqul awsad ee ka soo baxa khaliijka carabta wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay maraykanka oo cunaqabateyn hor la saaray waddanka iiraan iyo xukuumadda tehraan oo ka jawaabtay maamulka madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump ayaa cunaqabateyn ku soo rogay dalka iiraan kadib markii ay dhowaan tijaabisay gantaalada ridada dhaadheer waaxda maaliyadda ee waddanka maraykankana waxa ay shaacisay tallaabooyin ka dhan ah saddex iyo toban qof oo milyaneero ah oo u dhashay waddankaasi iiraan iyo daraasiin shirkado ah oo dalkaasi laga leeyahay madaxweyne donald trump ayaa bartiisa twitterka waxa uu ku soo qoray iiraan dab iyo holac ayay ku cayaaraysaa ma fahansana naxariista uu obama u muujiyey anigase taa igama helayso iiraan ayaa dhinaceeda sheegtay sida wargeyska uu qoray in aanay dheg u raaricin doonin waxa ay ugu yeertay cagajuglaynta aan micnaha lahayn ee ka imanaysa qof aan khilhad lahayn xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaa guud ahaan dhegaystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka saaka iyo dunida barnaamijka waxaa soo saaray cabdifitaax cumar geedi anigoo madar ah ayaa idinla socodsiinaya intaaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo